أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka insha allah qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a kooxda ridada soomaaliya oo la sheegay inay isu diyaarinayso howlgal cusub oo muqdisho looga yaraynayo awoodda kooxaha mucaaradka ah waddada isku xirta magaalooyinka nairobi iyo gaarisa oo maanta xidhantay boqolaal soomaali ah oo laga celiyey goobaha laga raaco basaska ee xaafadda islii ganacsiyo ay leeyihiin soomaalida oo la boobay haddaba maxay salka ku haysaa xiisadda ka taagan kenya ee u dhexaysa soomaalidah iyo kenyaanka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ku dhowaad boqol qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay dalka induneisiya kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo baahiyey muuqaalkii shanaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta iyo deegaanno hor leh oo raashin la geeyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjabisay akhriska iyo qoraalka oo ka dhacday deegaanka yaaqbaraawe ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo qaybtii afaraad warbixinnadii soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan faafureebka wararka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka
للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay inay diyaarisay howlgal cusub oo magaalada muqdisho looga yaraynayo awoodda kooxaha mucaaradka ah qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed wad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa isku socodka soomaalida ee nairobi iyo gaarisa oo joogsaday iyo ganacsiyo la boobay xiise dagaal oo u dhexaysa soomaalida iyo mid ka mid ah qowmiyadaha dega dalka kenya ayaa ka taagan deegaano ka tirsan ismaamulka kituyi halkaas oo laga soo calaamadiyey isku dhacyo hubaysan oo dad ku le-deen maanta waxaa gebi ahaanba joogsaday gaadiidkii basaska ee sida maalinlaha ah uga bixi jiray nairobi iyo magaalooyin kale kuwaasoo aadi jiray magaalada gaarisa ee dhulka n f d markii basas ay saarnaayeen dad soomaaliyeed lagu weeraray ismaamulka kituyi shirkadaha basaska ayaa diiday inay u safraan gaarisa iyaga oo sheegay in xaaladda waddada ay tahay mid halis ah inta ay ka hagaagaysanaa ay shaqada ka fadhin doonaan dadka soomaalida ah ee maanta tagay xafiisyada tigidhada laga jarto ee xaafadda islii ayaa dib loo celiyey loona sheegay inuusan jirin wax safar ah oo gaarisa aadi karaa xaysada colaadeed ee u dhexaysa soomaalida iyo kenyaanka ayaa si gaar ah uga taagan inta u dhexaysa magaalooyinka muwingi iyo anguni halkaasoo ay degaan qowmiyad lagu magacaabo mukaambada xiisadda ayaa ka bilaabatay kooxo hubaysan oo ka soo jeeda mukaambada oo si bareer ah u dilay xoolodhaqato soomaaliyeed waxaana dhacdadaas xigay dil kale oo ka dhacay tuulada tasaykuru taasi oo loo geystay toddoba qof oo ka soo jeeda qowmiyadda mukaambada booliiska kenya ayaana weerarkaasi ku tilmaamay mid aargoosi ah oo ay ula jeedaan inay soomaali ka dambeysay wixii labadaas dhacdo ee weerarka ka dambeeyey xaaladda waddada aadka u mashquulka badan ee isku xirta nairobi iyo gaarisa ayaa noqotay mid halis ah oo lagu weeraro soomaalida safarka ah shalay oo ay ugu dambeysay gaadiid nooca kuwa baska ah oo ay ku safrayeen soomaalida ayaa dhagxaan lagu weeraray dad caraysan oo deegaanka ayaana weerarkaasi ka dambeeyey maanta waxaa xirnaa goobaha ganacsi ee soomaalidu ku leeyihiin magaalo lagu magacaabo muwangi walow markii dambe shacab caraysan oo dadka deegaanka ah ay xoog ku galeen ganacsiyada xiran kadibna jabsadeen wixii agabyo ah ee leyna boobeen sawiro iyo muuqaalo ku baahay baraha bulshada ayaa muujinayay dukaamo ganacsi oo la jabsaday iyo badeecooyinkii ku jiray oo lala cararayo weli waxaa taagan oo faraha ka baxday xiisadda colaadeed ee u dhexaysa soomaalida iyo dadka kenyaanka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xasan sheikh oo diyaarisay howlgal cusub oo muqdisho looga yaraynayo awoodda kooxaha mucaaradka ah xilli hubanti la-aan ay ku gadaaman tahay in xasan gurguurte uu xilka ka degayo marka la gaaro shan iyo tobanka mey ee sanadkan ay soo baxayaan warar sheegaya in xukuumadda muqdisho ay dejisay qorshayaal ay ku maquuninayso kooxaha mucaaradka ah ilawaleedo ayaa sheegaya in saraakiisha daacadda u ah xasan gurguurte ay gudaha villa soomaaliya ku dejiyeen qorshe cusub oo ay ugu magacdareen howlgalka qaansada muqdisho kaasoo ujeedkiisu yahay in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka daacadda u ah xubnaha mucaaradka ah xasan sheikh ayaa amar ku siiyey saraakiishiisa ciidamada in ay jidgooyooyin cusub dhigaan waddooyinka muqdisho islamarkaana gebi ahaan la mamnuuco in gaadiid dagaal lagu wato gudaha degmooyinka gobolka banaadir sida ku cad qorshaha howlgalka qaansada muqdisho dhammaan maleeshiyaadka dowladda ee ka imanaya labada shabeelle iyagoo hubwata ayaa la mamnuuci doonaa waxaana lagu qasbayaa in iyagoo sacbooleya ay magaalada soo galaan wararka ayaa intaasi ku daraya in xamse cabdi barre uu amar ku bixiyey in magaalada baydhaba lagu qabto doorasho kursiga madaxweynaha koonfur galbeed loogu xirayo aadan madoobe marka la gaaro shan iyo labaatanka bisha soo socota sidaasi la mid ah maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayaa iyana loo qabanayaa doorashooyin bilaha mey iyo juun xasan gurguurte ayaa isna qabsan doonaa doorasho madaxweyne marka la gaaro bisha diseembar ee dhammaadka sanadkan labada kun lix iyo labaatan sida ay sheegayaan xogaha laga soo dusiyey villa soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka socda abaabullo ciidan iyo kuwa siyaasadeed waxaana loogu diyaargaroobayaa xaaladda kala guurka ah ee ay marayso siyaasadda dabadhiifnimada ku dhisan ee soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad boqol qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay induneisiya wararka naga soo gaaraya dalka induneisiya ee ku yaal qaaradda aasiya ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay shil tareen oo sababay khasaare aad u badan shilkan ayaa ka dhacay caasimada jakarta gaar ahaan meel u dhow xarun ay leedahay shirkadda tareenada induneisiya ugu yaraan afar iyo toban ruux ayaa ku dhintay shilka halka siddeetan iyo afar kalena ay ku dhaawacmeen goobta waxaa gaaray shaqaalaha samatabixinta kuwaas oo wada dadaallo ay ku badbaadinayaan dadka ku dhaawacmay shilka iyadoo qaar ka mid ah rakaabka uu tareenka burburkiisu ku dhex xayirmeen sawiro lagu baahiyey warbaahinta caalamiga ah ayaa muujinaya tareenka oo si weyn u burburay iyadoo dad argagaxsan laga soo saarayo gudaha tareenka kadib markii ay la kulmeen xaalad naxdin leh cabdiwahaab xubintiina caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaalkii shanaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta markanna waxa uu muuqaalkan soo bandhigayaa mashaariic raashin qaybin ah oo laga sameeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose waxaan ku sugannahay deegaanka tawfiiq oo horay loo dhihi jiray hanti wadaag halkan maanta waxaa ku kulansan dad deegaanka ka tirsan oo webigii ka qalalay oo abaarihii saameeyey iyo barakacyaal degmada awdheegle iyo janaale inta u dhaxaysana ka soo barakacay ikhwaani fillaah guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga shabeelaha hoose ayaa u soo diyaarisay raashinka insha allahu tacaala meesha maanta laga qaybin doono ikhwaani fillah runtii muslimiinta ayagaa isu damqada farxaddoodana waa isu farxad marka culays iyo xaalad culus ay timaadana way isu damqadaan nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim kamathali اljasadi alwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi biاlsahri wاlxuma walaalayaal aan u ducayno walaalaheenii guddiga gurmadka abaaraha iyo guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin yacni isxilqaanka iyo dadaalka ay maanta ugu jirto in yacnii bulshadeeda muslimiinta in ay ilaaliso oy wax ka qabato xaaladoodii mid hoose iyo mid koraba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka u saaro inta bixisay badarkan ay bixiseen oy bixiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkoodana ikhlaasa uga dhigo
bismillaah anigoo ah magaceyda deeqa cabdifani waxaan ka imaaday tuulada daguriiri maasha allah walaalaheen mujaahidiinta maanta ayna siiyeen raashiin oo dhan labo caag saliid ah loor oo bur ah loor sokor ah loor bariis ah maasha allah mujaahidiinta meel walbay joogaan waxaan u rajeynaynaa guul gaaladana alaha jabiyo
waxaan joognaa degmada kurtunwaarey oo aan u joogno in aan maanta raashin ka qaybinno guddiga gurmadka abaaraha xarakatu shabaab mujaahidiin waxay waddaa biyadhaaminay waddaa walaayadko dhanay ka waddaa walaayadko dhan raashin qaybinay ka waddaa dagaalna way ku jirtaa waa ogtihiin gacanna gaaladay kula dagaalamaysaa gacanna waxay ugu naxariisaysaa dadkeeda laciifka ah marka waxaan leenahay ilaahay miisaankeeda xasanaadka ha u saaro cadowga gaalada aan allaha jebiyo
walaayada hunguri na siisay ee wax oo bur bariid baasto sokor walaayadaa isiisay waxaan ugu ducaynaa adanya iyo aqaraba allama dheba waxay dhibaayena kobta hoostoodaan gelinay degmada kurtuwaari maanta waxaa ku jira walaayada islaamka aa barwaaqa bixinaysaa bariis bur sokor saliid intaasay bixinaysaa waxaan uducaynaa ilaahay ina guul sii guul iyo gacan kor haysa ilaahay sii intaasaan ugu ducaynaynaa alxamdulilah ilaahay mahadle raashina qaadooyn bariisa qaadooyn bura qaadooyn saliida qaadani alxamdulilah maasha allah guul allaha sii haa guul iyaan ku tuugan guul
amew
raashinkii tuulooyinka loo qaybiyey ayaan helaynaa oo ummaddii ka faa'idaysatay nin walba xaafaddiisaa loo geynaa waa loo qaybiyey
علي حسن على حركه نمدي فيها واش ماشي برواغ الحمد لله شاشة غادلي بريس سكر بر سرير يا غادلي الحمد لله محد ولا الإسلام كان سيدي الحمد محد إلهي محد ولاية ما أقول دعاء يعني إلهي بين يقول الله سيك أنت كره حجرات أدوك الله حجبيه قال حجبته قال حجبته maamulka islaamiga kor allah ku yeelo waligasaasaan ku ducayn ilaahay wiili waadkahay bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay ma inka do-aaye ina ilaahay muslimiinta madasha kor allah ka weelo adaawo allah jebiye ilaahay jebiye kor un muslim le ana alxamdu alshukru muslimiinta ilaahay madasha kor ka weela irsaagtumana siiyan ilaahay irsaagtiyo ma yaraayo
الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله إخواني إله باب مهضو دان إسكاله إله ينهر قدد إسلاما دد كان مسلمين تماشي حكونا سن ودد مستضعفين الله ديار قريبي بدر سيدة بريهان بان أوريجينين أن جينيني meelaha gobolka hadda aan ka marayno waxaa ka mid ah shan goobood ayaan haddeena degma degmahaan u tagnay oo gobolka ka tirsan waxaan ku soo bilownay degmada bara waan ku soo bilownay waxaan ku xujinnay degmada janaale waxaan ku xujinnay degmada qoryeeley waxaan ku xujinnay degmada kurtuwaarey maanta aan degmada aan joognay farsooley ilaah baa ku mahadsan raashinka aan bixinay waa kun qoys badarkood ayaan bixinay ilaah baa ku mahadsan waxaan leenahay bulshada muslimka ah kan badarka la siinaya waxaa laga rabaa inuu ilaahay baryo inuu ilaahay cadaawada naga qabto roobna noo keeno inay ilaahay ku baryaan cabduqaadir ibraahim aadan coonka alxamdulilah waa shacabka maanta loo qeybinayey raashinka mucaawinada ah ay noogu tala gashay walaayada islaamiga kor allaha ka yeelo islaamka oo dhan diintana kor allaha ka yeelo waxayna siiyeen bariis bur saliid iyo sokor alxamdulilah الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii afraad warbixinadii aan ugu magacdarnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe warbixinadan waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ay hiiraan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca galbeedka wilaayada waa deegaan ay ka furan yihiin xafiisyadii looga arriminayay magaalada jalalaqsi oo haatan ku jirta gacanta maleeshiyaadka macatablayda jabuuti ee hiil gaalo iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo taabacsan kooxda dabadhilifka ee fadhigeedu yahay villa soomaaliya intii lagu guda jiray xamladii silibiga ahayd ee maraykanka iyo dabadhilifidiisa murtadiinta deegaankan waxa uu la kulmay weeraro laga soo abaabulay saldhigga ciidamada maraykanka ku leeyihiin gudaha garoonka diyaaradaha balidoogleh iyo degmada jalalaqsi kuwaas oo dad lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay halka sidoo kale cadowga uu deegaanka ka geystay boob barakicin kufsi iyo burburinta hantida muguuraanka ah ee kaabayaasha nolosha deegaanka iyo hantida khaaska loo leeyahay intuba maleeshiyaad baihoof ah oo isugu jiray rag iyo dumar oo sida la ii sheegay watay mootooyin ay ku rartaan hantida muslimiinta xagga hawadana ay ka taageerayeen diyaaradaha daroonka ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa duqeeyey dhismooyin isugu jiray xaafado gaar loo leeyahay iyo kuwo lagu qabanaya danta guud sida cisbitalka magaalada xafiisyadii maamulka iyo saldhiggii deegaanka safarkayga aan ku tagay deegaanka waxyaabahaas aan idiin sheegay oo dhammaan indhahayga ayaan kusoo arkay su-aashuse waxa ay tahay dagaalka ay cadowga soo qaadeen ma wuxuu ahaa mid ay waddanka kaga sifaynayeen ciidamada mujaahidiinta ee al-shabaab ee ka dagaalamaya bariga afrika mise wuxuu ahaa howlgalka mid lagu ugaarsanaya bulshada muslimiinta ee isku maamulaysa ku dhaqanka shareecada islaamka dhegaystow adiguba waad isweydiin kartaa su-aashaas ugu horeyn waxaan booqday xarumaha maamulka iyo saldhigga deegaanka halkaas oo ilaa hadda uu ka muuqdo burbur xoogan inkastoo uu jiro dadaalo aada u fiican oo isku tashi bulsho ah oo ay mar kale dadka deegaanka dib u dhis ugu sameeyeen xarumaha qaar sida xafiisyadii maamulka iyo saldhigga oo laga dhigay dhismo dhagax ah waxyaabaha aadka iga yaabiyey ayaa noqday markii aan booqday gudaha xarunta cadowga waxa ay dabqabad siiyeen dhismihii maamulka ee markii horeba uu ugu shaqayn jiray bulsho weynta deegaanka goobta hadda aan taaganahay ayaa ah barxad aad moodo in aan weligeed waxba laga dhisin oo halkan waxaa ku yeelay ilaa iyo toddoba qol oo uu maamulka ugu shaqayn jiray dadweynaha deegaanka waxaa durbadiiba ii soo baxday inay jirtay cadaawad fog oo gaamurtay oo islaam nacayb ah oo uu cadowgu kusoo talagalay inuu ku ciribtiro muslimiinta kuna curyaamiyo bulshada deegaanka si aan dhacdadaas wax badan uga ogaado nabadoon sheekh cali oo ka mid ah odayaasha deegaanka iyo qabiilada degta deegaanka ayaa iiga waramaya waxaa ka dhacay xarumaha maamulka ah ee loogu adeegay bulshada waxaa guud ahaan sidaad u jeedaan burburka meesha uu ka dhacay waxaa noo geystay gaalo magaalada oo maraykanka niman ay soo dirsatay oo ma aragtay ciidanka hoos shaqeeya ayaa naga gubi guriga hadda aan joogno degmada niman la yiraahda bangaraaf ayaa naga gubi sababahay u gubeenna waxa waaye islaamka naciibkiisa inuu ma aragti dadka muslimiinta ay burburiyaan oo ma aragti diinta islaamka ay dabar jaraan intaas unbay doonayeen dana kalooy leeyihiin ma jaro
xagee laga gubay
meesha hadda aan taagannahay waxaa laga gubay toddoba qol iyo hool weyn oo la fadhiisan jiray barxadda aan taagannahay ilaahay fadligiis gubidii gubeena cag uma dhigin awalkuwaas waxay ahaayeen dhis ay ahaayeen haddana dhismada tan ood arkayso dhagaxaanan dhisanay ilaahay fadligiis dhibaatadii noo geysteen waa kasoo kabannay insha allahu tacaala iiganadhismo qurxono midii naga gubeen ka bedelan ayaan samaysanay ilaahay fadligiis khayr fara badan ayaan behelnay dhibaatadii noo geysteen ilaahay ayaa khayr noogu bedelay dhismadan hanta indhahaada ay haayaan oo wanaagga badan leh ayaan dhisannay sidoo kale goobaha cadowga burburinta u geysteen waxaa ka mid ah cisbitalkii magaalada ee lagu dabiibaya bukaanada deegaanka aniga iyo qaar ka mida nabadoonnada waxaan dhex istaagnay qolalkii cisbitalka ee bukaanada la jiifin jiray iyo kuwii kale ee dhakhaatiirtu ku shaqaynayeen waxaa keliya haatan ka shaqaynaya laba qol oo ka kooban dhismayaal cariish ah halka haddii ay bukaano badan yimaadaanna ay bukaanada jiiftaan geedo ku dhex yaalla cisbitalka gudihiisa wallaahi arrin oo layaab leh oo lama filaan ahaan ku dhacday cisbitaalkan waxaasuu ahaay laba iyo toban qolo u ahaay oo qaar stoor eh iyo qaar daawooyin eh iyo lama hool oo waaweyn oo raggi iyo haweenka kale ah habeen madow oo cadowna soo galay oo naga burburiyey oo miinooyinku wada xiray hoolalkii iyo macmishii daawada oo daawada noo taallay naf iyo maal hantaani nafdaama nooga farkatay wixii maal ahay oo daawooyin ahay ama hantaani dhismo ahay miinooyinu nooga wada xirowsaa nooga burburi hantaane wax oo lalayaab le waaye oo lama qoloo farkatay oo jiingad ah oo hadda dadka ninkii ugu daran aan haynaa hantaane sidii oo hadda roobkan doo yimaado kalo dadkii bukaanka ahay meel oo aan ku daaweyna ma hayno waa naga maqan tahay cisbitalka markiisii hore ayaa dhisay annagaa dhisnay shicibkaa dhisay oo deegaankaa dhisay bulshada iyagaa dhistay bulshadu igaa dhistay
bulshadii dhisatay maanta ma joogaan waa joogaan laakiin dadka qaarkoodna ilaa dad qurbaha jaray waxaasaan u qaylisanay oo nala dhistay hadda waxna waa joogaan waxna waa maqan yihiin dadka laakiin abaare iyo wax baa na saameeyey abaarana saamaysay cadowga wuxuu ku fakerayey in laga niyad jabo aan dib wax loo dhisanin oo aad iska dhaaftaan hawshaas oo dhan oo aad isaga u gacno horsataan ma aqbalaysan taas cadow wax ka toogi mahayno allahan wax ka toogeynaa cadow wax ka toogi mahayno xamigayna waa dhisan yahay kadib markuu cadowga oo maxamadna nagu soo qaaday ka bacdi shaqo badanaa qabanayba waa sii ballaarin hawshayna waa sii ballaarin dhismada waa sii wadnaa ma fahante marka waxba loo joojin maayo wax loo joojin maayo mana mana mana loo nasanayo isbedelkiinna dib aad u dhisaysaa dib aan u dhisaynaa ilahi raalka noqdo iminka isweydiintu waxay tahay waa sidee shaqada cisbitalka mid ka mid a dhakhaatiirta oo aynu ku wada kulannay gudaha dhismaha cisbitalka burbursan ayaa iiga waramaya qaybaha la burburiyey iyo kuwa haatanba ay ku shaqaynayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hadda waxaan dhex taagannahay cisbitalka qaybtan aan ka bilowno halkan maxay ahayd qaybtan waa qaybta ragge oo bukaanjiifka qaybkaasna waa qaybta ragge oo aan dhahay haweenka oo iyagana oo bukaanjiifka ah oo qaybtaas kale haa
marka way kala xirnaayeen miya way kala xirnaayeen derbiga u dhexeeyey aad iyo aad isbitaalkan isbitaal weyn oo wuxuu ahaay oo meel walba loogu yimaado ilaa rase ilaa buurweyn ilaa jimaaca daarsalaam ilaa meel walba loogu imaan jiray macnaha waa gobolka intiisa badan oo aada looga gobolka intiisa badan aada looga imaan jiray ha laakiin hadda markii gaalada gubtay ma la imaano oo maxaa yeelay waa alab- agabkii lagu shaqayn lahaa iyo wixii oo dhan gaalada ay gubtay
marka isbitaalka hadda ayuu bilow yahay hadda bilaabaya ha qeybahaas kale dunsan ka waran iyaga qaybaha dusin waxay ahaan qayb wuxuu ahaa farmashiye qayb wuxuu ahaa o b d oo dhakhtarka ayaa fadhiisan jiray qaybna wuxuu ahaa sheybaarist sheybaarka ayaa laabka ayaa lagu lagu shaqayn jiray
marka mm, maadaama meesha ay ahayd yani goob caafimaad oo bulshada loogu adeegayay sababta in la duqeeyo ama la burburiyo oo danta ku jirtaa maxay tahay idinku maxaad u fa- maxaad u fahamteen Een, sababta waa iska caddahayoo dadkii waxaa waaye een, dhan kasta ayaa laga soo weeraray oo islaamnimadii ayaa lasoo weeraray dadnimadii ayaa lasoo weeraray een, diintii ayaa lasoo weeraray waddaninimadii ayaa lasoo weeraray Een, maxaa yeelay een, iyo dadka horumarkii in laga lagala dagaalamo Mhm.
ayay kamid tahay oo isticlaalkii iyo gaaladii soo weerarta waddanka ayay kamid tahay dhakhaatiirta maadaama aad tihiin adinka mar walba idinka go-an tahay inaad ummadda u shaqaysaan haa mar walba anaga geedaha hoostooda taa waan ku shaqaynaa waa ayaan hadda shubanbiyuud ka dhacay magaalada oo aad maxaan ku sheegay ilaa nawaaxigeeda ilaa magaalada shubanbiyuud aad ka dalaacay oo ilaa aday maalintii waxaan qaabili jirnay een, boqol konton ilaa laba boqol oo qof maxaa waxaan ku qaabili jirnay marka geedaha hoostooda geedaha waaweyn oo awjadiin geed talaaleeda iyo sarjibiska iyo meelahan ayaan ku qaabili jirnay intay dhowyinkan oo labada xaba ah Mhm.
oo hadda hal xaba inaga dhamaatay hal xaba le xoogaan oo fiican
waata marka een, cisbitaalka wuxuu u baahnaan lahaa dib u dhis si fiican dhegaystow sida aad maqashay dagaalka maraykanka iyo maleeshiyaadka uu majaraha u hayay xasan garguurte ee lagu soo qaaday wilaayaadka dalka ma wuxuu ahaa mid lagu soo afjarayay mujaahidiinta bariga afrika mise gumaad ka dhan ah bulshadeenna muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya haddaba xalqadeenna soo socota waxaynu kusoo gudbin doonaa goobo ganacsi oo la boobay guryo la gubay iyo jarimooyin ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo cadowgu ka geystay deegaanka show iyo deegaanada kale ee hoos yimaada الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjebisay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday deegaanka yaaqbaraaweh ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay ardaydan oo tiradoodu ay kor u dhaafaysay soddon arday ayaa ka qalinjebiyey mu'asasada alqalam faraceeda deegaanka yaaqbaraawe kuwaas oo muddo toddoba bilood ah baranayay akhriska iyo qoraalka xafladdii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardaydaasi ayaa ka dhacday masaajidka jaamaca ah ee deegaanka yaaqbaraawe ee duleedka degmada diinsoor waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ugu horreyn waxaa halkaasi bandhig ku sameeyey ardaydii qalin jebinaysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته أحكام النون الساكنة والتنوين معها الفرشاء الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء إظهاره فكسمها لي شاء الهمزة والهاء والعين والهاء والغين والخاء أخي هاك علما هذا غير غاصر إدغامه فكسمها لي الياء والواو والميم والنون اللام والواو إقلابه فكسمها حل الباء يفر فكسمها طمئشا مبدأتنا كم جاد شخص قد سامه طيبا زد في تقم ظالما waalidiinta ardayda ayaa si weyn u soo dhoweeyey dadaalka maktabka dacwada uu geliyey ubadkooda الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويؤتى الله ورسوله فقد فاز فوزا عمي- عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله منها وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولا لي الإله سبحانه وتعالى يا مهد لا مهد لان كوبا كورنا نعمة إله سبحانه وتعالى نسي islaamnimada iyo iimaankanka weyntaya lahan koobo korona maana nicmooyin badan fara badan nicmatu lislaam waliimaan nicmatu sixa walcaafiya walawlaad walmaal walwelba maarna inshaayada geeka laxda elbaregsi wal un hata koobo koron la haynaya ilaahay subxaanahu watacaala mahadlaan koobo kornayaan kama hadiyaan bacdallaahi de kolley walaa antuku muuqoda maasha allahu ilaahay barakaye juhdigii maarna inshaagada maalankii bii owlaadii maarnan sheegada yoonilaka bii wawaha maarnan sheegada lanka hob usa beerba abuurda beertasay inti maarnan sheeg badarhan saarto fade جزاكم الله خيرا مارنا نشاق هذا برنامجكي وإلهي سبحانه وتعالى نيقولي إلهي قولي نماستر فالو الفرمخو قضمو هتا لس باللاوي هتا كل مارنا نشاق أولادهن أرشال قادم ميلن باهن يا والدين تي inay hatana maarnaysa lanku gaabayna barnaamijkii dugsigii maarnaysa horlonsi lanwedo owlaadii bagare barbenaasa leeray quraan maarnayshagada wal hata dhowma ah inay lan garaawno walyarki maarnayshagada oo hata maarnayshagada lebabii maarnayshagada wallanka weeldhanna owlaadii hataa koley hataa lesbilaaway owlaadii hooba maarnayshagada maalinkii meeli natiijadii meeli lakala ballami waldeeri ilaahay barakay isuun ilaahay maarnaysa ilmaje nuurka weela owlaadana maarnan sheegada ducaadis alla siiyayna maarnan sheegada mayla reeyha alif geerle albaqara geerlaan ayla reey horta maarnan sheegada iyala hasaare jazakumullahu khayran horta ba khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wala dadka dadkan khayr badan hayatan ilaahay subhanahu wa ta'ala barakay maalankana owlaadan ilaahayna barakay ilaahay asharka anfur jazakumullahu khayran dad badan ya maarnan sheegada walka jeedi meelo maarnan sheegada hadalna may dhimangalanka darsadee may ana dhimangalanka darsadow wajazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala maarna sheegada juhdiga walaayada gobolka i degme iyo maarna dhammaantiyo inti maarna sheegada ha ka shaqaytin nidaamka ha ka shaqaytin jazaakumullahu khayran yeelana ilaahay subxaanahu wa tacaala anti hata maarna sheegada meethaalsho badan maarna sheegada ilaahay intana si ilaahay subxaanahu wa tacaala ini maarna sheegada camalka jihaadka ilaahay intana qawiyay gaalada inta ilaahay noo jibi جزاكم الله خيرا من دار خير او بركه من الله ان شاء الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أرجشتن قال الحمد لله ثم الحمد لله ونعمويك إلهي سبحانه وتعالى أكوين نعمويك الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها مركا أرجشتن نعمويك قانك أولادي قان كل سوى الفربر أو هنا وهانك كتابك ماشي سفيدا وسوفيديشان أول كبرديشان أو ماشي سفيدا سلفيدا أو مركي سوفيدان أو آخريهيشان أو معنا معلمينتي يودياشي كل سوى الوضع فيرسيش een ilol aragti ilaa ka dhan hortay Soomaali maana min shay isan boyn dhaakisa argaysta wala sin shay wala arag ka roon alxamdulillah thumma alxamdulillah atani meel laga helay nicmada Allah subhanahu wa ta'ala iyo amniga iyo والله سبحانه وتعالى لجهلي الحمد لله ثم الحمد لله نعمة الله هذا نسيسي وسمكم هنجنا مدك اللبات ولايدي أساسكي حركتي أساس عيالكي معنا مش وحبر شنسو الحمد لله ثم الحمد لله والله سمكم هنجنا ثم قدم ولايدي سمكم هنجنا إنا معنا من شاقد meerkaas shahay waalidiintii ka mid ahay ibraahim maxamed cali mijaaken ahay oo gaabahay saliinkaas gewel badan macnaha ugul badan oo macnaha in shahay dhagaa ka soo geysa maqla insha allah kulley deegaanka yaaq baraawo macnaha ciyaalka tarbiyadiisu boqolkiiba boqol alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan meerkaas gabagabaashaa dhallaankigee luun furi kitaabka ilaahay oo meeshii si fida usu luun furi oo ka akhriheeshe meersaa dhaatay degmada diinsoor oo nudhowtaanka gaalada heeshato macnaa mas laga hela ciyaalkaanka gee xataa dugsiyada ciyaal ka jira mas laga hela alxamdulilah waa ciyaalkii afar jir toddoba jir lix jir meeshan kumid toddoba jir waay marka atayna ayay iska leema hadda allah subxaana wa tacaala lanka samaysalfada cowlaadigee oo rugoogta banaanada ka dhedheel heeshta oo macnaa wakhtaa kasoo meesha kordhun yeeshaan masalfadaa ciyaalkii inii isow walbarashada macnaa ficil anqaadada oo walbaradaan waalidiinta tiidisow iniisoo ogaada walbarashada inay qiimo liida gee walbarashada wala kala hormaraya alxamdulilah uma alxamdulilah ataysaga maadna insha allah kulley meesawa gebgabasha insha allah haddii ilaahay raalla kanagaada in macnaa meesa uga codsanaa inanu macnaa meerkaada inshaahid oo hankana mar labaad hankana nunuuqobada hankana dugsiyadii hankana aase gebgabasha insha allah assalamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu suldaan aadan deerow suldaanka guud ee beesha dabare ayaa munaasabada ka hadlay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله أخواني إلهي ومحد إلهي نسيسي نعمدي ودول بأكت وإلهي سونكم هذا يالك وأركرتين مر امتحان ملا قاضي قرآن أجي مرنا وسو آخر سأقول قاضي أنت ما شاء الله سيدي اللي فتكر يسكفي لشينين dadka deedasoo magida fiiristan ciyaal yaryar waa toddoba sano iyo lix sano magabadan oo sataawasa kii toddoba deeriba oo lanwiin aga laakiin inta kale lix iyo shan waa un badan yaha maasha allah alxamdulilah walaayada gobolka iyadoo an dadaashi iyo muxaafadadaba meena ka dadaalena cilmaahikaynaga maqanuhi iyo macallimiintaynaga maqanuhi nuusheenin maasha allah ilaahya ka mahadsan marka meeliinaa reer yaaq baraaway arag heystaan iyaalkii maalin hore lisheeni sideed bilood oo rugogan mumbaahan gee farbar mumbaahan akhris mumbaahan kitaabka meeshii sifidana se kala baxanos akhrisidaan meeshii sifidana walse oo qoradaan suluun weer macalimiinka macalinka suun weerlay moogay fartaas intii laqubad masluun jijiida ilaahya ka mahadsan marka lan walba oo reeryaaq baraawa agye kadaysho fayle meeshay taale in kadayitaanoo meel loon baahan yaha owleeddii dugsiyada lasheenna owleeddii dugsiyada lisheenoo alqalam lisheenoo walla bardo kabacda qur-aanka er haguunjaro baro iyaalka koo dhow macallimiinoo kale dharaaran yahan laakiin farta horta hel may arrinkaysina dad badanoo qur-aanka kanisa kaso farta suun kasin iyaalku haan qur-aankii oo dhanna masi kasaan laakiin meel kasta oo qur-aanka la irin luun furuna akhri heeshaan wal kastoo akhri la irinna qor heeshaan ilaahya ka mahadsan marka lan walba meesla fidaa in noo arkay walanbarada walo barada kilidee maag lan wal an qorne walanqorne walan akhrinna bini'aadan maag marka meesla fidaa reer yaaq baraaway dhammaan codkana intii deer heyshe ilaahay halaga absada owleed wal hala bara bini'aadan waay walaa heela ma ag bini'aadangana in wal la baro faa'iido kalihi bini'aadan wal loon barna dad ma ag insha allahu ciyaalka wal hala barada jaanis oo heyshitaan gee ilaahay nabad iyo meelna siisiya istiqraar xilli jihaadoo ilaahayna deertasi xilli caafimaadoo ilaahayna siisi ilaahayo ka mahadsan kuleelka yarna ilaahayose naga qaada laakiin owleedda in waa la baro diintana u barno owleedana u la baro aada la baro lanwiinka la baro ciyaalka la bara waa muhiim ag marka insha allaahu lan alla lankii kaa diin badanye kaa dhaqaala badanye kaa adduunya ka badanye aakhiradana kuunkuroonye sidii lamada daarba kuunkuroonye insha allaahu marka dadkii masjidka buraaruuskanaa in ciyaalkii walla bar lanwiinka walbarda lanyar walbarda alxamdulilah meel fayle rigognahaanka macnaha kudaysho fayle arrintay unahaan galabta inta arrinkayshnamee sano tustaa arrin wanaagsantoo meel walba loon keeshina alxamdulilah macallinkii iyo odayaalkii iyaalka u dhalan waalidiinta ugu hegna ilaahay meesan warsanaa khayr badan ilaahay waafagasa khaas ahaan macallinka iyaalka wujuudda saga beesiyo saa saarina beelina diinta naafa allah gaweel sagundaashna insha allaahu dadkii dhalina haddii saas oo kale marka insha allahu meeliina reer yaaq baraaw isagana nagaa dugsahaykay hirami dhammaadii koo kale hankale furow luunjeeda lagun kormarna insha allahu haddii ida nasiib liida lagun kormarna hang nasiib darantana haddee nasiib daradii hortaba duurka la jirtay oo qabta insha allahu laakiin meeliina nasiibka qaado owleedaa sheendho lawiinka walhabarada lanyarka walhabarada insha allahu intaasoo dirdiir nagaag wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa madasha looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday ardaydii baratay qoraalka iyo akhriska alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd insha allaahu waqtiga usiibaa gebagebo ah ma dheerayaana may ka dhawaaqi doogna insha allah natiijadii inka dambayti shahaadooyinkii guddoonsiyowsho mu'asasatulqalam dufcadiya lamaad iyuu dufcadan u hata qalanjabiyahayto marka sida siinba ogsantiin may lagu qaaday ardayda imtixaan imtixaama galeen imtixaamkana may ku koobnaay lama qiibood qiibo alqiraa'a ah iyo qiib alkitaaba ayay ku koobnaay marka qiibta oo alkitaabada ah may la suubiyay arday walba may la su'aalaayay shan su'aalood inuu isu qoro ayaa la su'aalay su'aal walbana may la kasaxaayay toban daraja oo majmuuc soo nagadaw konton darajiya nagadaas qiibtan oo alqiraa'a yaana mayla suubiyaay ardayga intuus hasurumo yaa kitaab qur-aan lana shalfeeday markaasaa hal aayadood oo kale akhriyaay axkaamta oo axkaam tajwiid qeyb kumid aan way su'aalay imtixaamsha marka noocaasi aan dhihi marka majmuuc macnaha darajaadka iyo shan adeen ilaa afar darajo oo kale ee ardayga ku kooban yihiin qeyb may jartay oo mumtaaz eh waana qeybtaasaanka badan qeyb jayid jiddan eh qeyb jayid eh iyo walyaroon badan aynu oo raasib ay jaraan marka suduubduub ee intaasu marka may insha allahu guddoonsiyaani arday walba shahaadadiisa iyo walyar jawaa'is eh oo laga talgaliya la guddoonsiiye may ka maryaanay ardayda oo darajada mumtaazka ah ayaa ka maryaan ardayga koowaad oo hasurmamay waa ahaa axmed maxamed yirisow hasurmoy insha allah may sheenay mumtaaz may ka guulaysaday shahaadadiisa iyo jaa'iso laga talgaliya oo intanka jarta abubakar macalim yarow kerow abubakر معلم يرو كيرو أسامة محمد جريسو أسامة محمد جريسو سعيد شيخ محمد شيخ حسنو سعيد شيخ محمد intaas may ka dhammaatay qiybtii oo mumtaaska may kiiga qiybtan oo jayid jiddan cabduraxmaan ibraahim maxamed maryama daahir maxamuud ibraahim macalim yarow kerow ayaan aadam cali jayidu ayaan qiibtiyo jayid sundus ibraahim cali sucaada ibraahim macalim intaas yaaninka dhammaatay insha allah jazakum allah khayr
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah